gudoomiyaha gobolka banaadir waana doga magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale yaa daahfuray shirweynaha caafimaadka caasimadda oo sanadkii lamar la qabadaba kaas oo yoonsu kooyanga hay-ado caalamiga i hangaarka iyobiyanga adeegyada arrimo caafimaadka la xiriira ee ka howlgalaan magaalada muqdisho shirweynahan caafimaadka la xiriira oo yahay agaasintii waaxda caafimaadka dowlada hoose ee xamar yaa intiisa badan koo isla xisaabtan ooyo hay-ado caafimaadka ha gudbiyayanga adeegyada iyo biyanga tayada iyo siyo bulshada iyonka qiimayanga gudoomiyaha gobolka banaadir waanadoga magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale oo shirkan furi ayaa kala dardaaramay wakiilada kudareer iyo hay-ado caafimaadka iyo madaxda waaxda caafimaadka dowlada hoose ee degmada xamar in mas-uuliyad gaara iyo isku saaran biyowga adeegyada caafimaadka
waxaa laga dhawaajiyey mcejyadu inta badan waa dhallaanka iyo hooyada ayuu i khudmeeyaa haddana waxaa la isweydiiyaa soddon sano kadib soomaaliya maxay mcejyada ugu filaala yihiin maadaama isbitaal weyn uusan ahayn ou yahay guri yar oo laga yaabo inuu shan qol ama afar qol ka kooban yahay oo waxaa adeegiisuna oo kooban yahay ilaa iyo iminka soomaaliya maxay ugu finaaladahay ay mcejyada ay ugu finaaladahay waxyaabaa la isweydiinaya ka mid tah marka weli ma sii sugaynaa soddon sano kadib in weli mcejyadii aan gacanta u taagano hay-adihii intaasoo sano na soo caawinaya na soo taakulaynayay inaan weli isweydiino marka mch soo xasuusato unisefaa kugu soo dheceyso unisefna markaad maqasho mcha kugu soo degdegayo marka waxaan rabnaa marka la maqlo mch inaan annaga soo degdegnaan rabnaa qalbiga anaga dadka ou qalbiga annaga dadka uga soo dhaco marka dee maxamed iyo maxamed iyo cali iyo cabdallaahi iyo sahre iyo saynab waxaa laga rabaa mas-uuliyaddaas inay wax ka qaadaan waa hubaa intaan qof halkaan fadhido haddii gunnooyinka aan qaadanno boqolkiiba in aan ka goyno oo aan sanad isku darno inaan m c h furi karno waa aaminsana laakiin iskuday u baahan wax walbaba aniga saad la socotiinba ma aqaan waxaan aqaanaa iskutash iyo iskaashi ayaan aqaanaa shilinka keen anigana waa keenayaa aan isku darno aan wax wada qabsanno marka hadda wixii ka horeeye waxaan ku wajahnaa wadooyinkaan ku wajahnaa iyo bilicda magaaladan sida loo dhisi lahaa iyo kaabayaasha dhaqaalaha oon aaminsanahay in nolosha qayb weyn ay ka yihiin wadooyinka waa ogsoontihiin dalkaaga ku dhiso hal doolaraan alifnay laba kun lixiyo tobankii mar labaadaan soo celinay ulujeedaduna waxay tahay inay dadku wax wada yeeshaan